أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يصوم على صوم أخيه حتى يأذن له أو يتركه baabun haadaa midkani baabun baabun laa yabiicu ma gado ayuu u baab yahay laa yabiicu midina mise laa yabiic laa yabiicu ma gado ayuu u baab yahay waa nafyi bimacna nahyi markaas nafyi bimacna nahyi baabun laa yabiicu bimacnaa laa yabiic yuusan gadin ayuu u baab yahay calaa bayci akhiihi walaalkii beeciisii beecaa dushiisa yuusan ka dul gadin walaa yasuumu yuusan gorgorinin ayuu u baab yahay calaa sawmi akhiihi walaalkii gorgoro uu ku jiro gorgoradaa dusheeda yuusan wax ka dul gorgorsanin ayuu u baab yahay xataa ya'dana alakhu ilaa walaalku uu ka idmo lahu ninkaa mushtariga ahee wax iibsanaya ilaa uu uga idmo aw yatruka alakhu walaalku ama uu beecii dhammaaba uu isaga tago halkan sheekha raximah اllahu tacaala wuxuu ka guda geli doonaa imaamu albukhaari albuyuuc almanhiya albuyuuc almanhiya buyuucda nabigu nahiyey sala allahu calayhi wasalam buyuucda nabigu nahiyey sala allahu calayhi wasalam culimmadu waxay u qaybiyeen laba qaybood buyuuc nahyigu uu laabanayo ilaa daati albeyc ilaa daati almabiic mabiicda daatadeedu nahyi uu u laabanayo haddii nahyigu u laabto mabiicda daatadeeda masalan hamanu lkelbi oo kale nabigu waa nahiyey sala allahu calayhi wasalam nahyigaasi marka wuxuu u laabanaa mabiicda daatadiisii sidaas awgeed beecaasi ma ansaxayo way macnaheedii marba haddii mabiica daatadeeda nahyigu u laabanayo beecaasi ma ansixin wey nahyiga qaarkiisna wuxuu u laaban ilaa amrin khaarijin can ilmabiic arrin kale oo ka baxsan mabiica oo akhlaaq xumo ah oo keenaysa dadkii muslimiintaoo tadyiiq lagu sameeyo cidhiiri lagu sameeyo dadkii muslimiintaoo dhib lagu sameeyo keenaysa arrin khaariji oo mabiica ka baxsan haddii marka nahyigu u laabanayo liamrin khaarijin can ilmabiic mabiica wax ka baxsan hadduu nahyigu u laabanayo beeci waa xaaraan laakinahu yasixu tani marka waxay ka mid tahay qaybtaasay ka mid tahay uu sheekhu noo soo hormariyo beecu waxa weeye waa xaaraan laakinahu yasixu beeci waxa weeye waa xaaraan oo qofku uu ku dembaabi laakiin waa ansixi oo muxuu ula jeedaa sheekhu qof walaalkaa beec uu ku jiro inaad adugu markaa tiraahid beecan iska fasakh iska fasaxaad inaad tiraahid maalan waa mabiic ku jira fii zamani alkhiyaar ninkani ninkan walaalkiis alaabuu ka iibsaday alaabtiina waxay ku sugan tahay fii zamani alkhiyaar oo beecii weli dhinacna uma dhicin mushtariguna wuu fasakhi karaa baayicuna wuu fasakhi karaa markaasaad ninkan inta u timidaad waxaad ku tidhi abiicuka khayran minhu ninkan wuxuu kaa iibsaday alaab ka fiican oo ka tayo badan oo ka wanaagsan anigaa kaa iibinaya beeca iska fasakh mushtarigiiyaad ku leedahay mushtarigii ayaad waxaad ku leedahay beecan iska fasakh alaab ka fiican ka tayo badan anigaa kaa iibinaya beecaasi waa xaaraan beeca noocaasi qofku uu gelayo xaaraan wey laakinahu yasixu liannahu nahyigu wuxuu u laabanaa liamrin khaarijin can ilmabiic mabiicdu sideeda in wax la kala iibsado waa xalaal waa dayib laakiin tasarufkiisa xaaraam ah tasarufka uu qofku samaynayo walaa yasuumu calaa sawmi akhiihi walaalkii gorgoro uu ku jirana yuusan gelin uu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam oo maalan waxa weeye gorgoradii beecii waa lagu heshiiyey beecii waa lagu heshiiyey laakiin caqdigii weli ma dhicin markaasu wuxuu leeyahay ifsakhi ilbeyc ana ashtariihi biasyada minhu mabiic ninkii baayica ahayo wuxuu ku leeyahay lacagtan ninkan mushtariga ah oo aad ku heshiiseen lacag ka badan anigaa kaa siinay hadduu toban dollar aad kula heshiisay labiyo toban dollaran kaa siin ee beecan ka bax uu leeyahay taasina waa xaaraan nabigu waa nahiyey sala allahu calayhi wasalam xataa ya'dana lahu aw yatruka ama walaalkaa uu ku yidhaaho gal waa kuu fasaxay ama beecii dhammaaba uu isaga tago ma geli kartid beeca noocaasa oo kalea leanna wuxuu keeni adiya oo dadkii muslimiinta buyuucdii in lagu dhibo waxay keeni dadkii muslimiintii xiqdi inay isku qaadaan xiqdi inay isku qaadaan iyo xasad iyo baqdaa ayay taasi keeni قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل هو إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحي رسولك الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع بعضكم على بيع, على بيع أخيه لا يبيع بعضكم قاركين يوسن قد ونفي بمعنى النهي لا يبيع بعضكم قاركين يوسن قدن على بيع أخيه ولالك بيعيسي يوسن وحكد القدن بيع ولالك كجر والمبيع في زمن الخيار مبيع دي أو حيكسو أنت في زمن الخيار أما هم سواء كان الخيار خيار الشردي أو خيار المجلس خيار الشردي الوجرة أما خيار المجلس هي الوجرة لبضو النمو الباب فسخي كرا مركز واحد كل هذا هي اسكفصح نيجا وحكونا أكسن كايبني والنهي وحرام قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله هو المديني البصري قال حدثنا سفيان هو سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المصيب عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وحو الرابي أن يبيع حاضر قف مقال جوغة إنه وحو قضى لباد قف بادية كسوقلي قف بادية كسوقلي قف مقال جوغة إنه وحو قضى نبي وانهي صلى الله عليه وسلم oo masaladaa nabigu uu diiday sala allahu calayhi wasalam oo nahyi ku soo arooray iyaduna tii hadda aanu soo marnay ayay la mid tahayoo yasixu albaycu laakinahu yaxrum beecii waa ansaxaa laakiin qofku dembiyuu galay xaaraan ayuu ku dhacay masaladanna ulajeeddada nabigu ka leeyahay sala allahu calayhi wasalam waxaa weeye qof warmooga aha baadiye alaab kala soo galay warmoog waa iska suuci sicirka uu joogo iyo wixii kama warqabo markaasuu nin magaalada iyo suuqyada kale yaqaana intuu u tago wuxuu leeyahay utrukhu mabiican isaga tag cindii liabiicahu laka cala tadriij tartiib tartiiban kuugu iibina aniga ii dhiibo aniga ii dhiibo alaabta marka muxuu doonay dadkii inuu cidhiiri iyo ku riduu rabaa ninkan magaalo joogga ah cidhiiri ninkan herbaadiyaha wuxuu iska rabaa suuqa wixii la yidhaaho markaas inuu intuu iska siisto iska laabtuu rabaa marka dadkii fusxadii ilaahay siiyey iyo wascigii ilaahay uu siiyey ayuu ninkan xaadirka ahe magaalo joogga ahi tadyiiq ku wadaa dadkii cidhiiri ku wadaa wuxuu leeyahay alaabta aniga ii dhiib anigaa marba xoogaa suuqa keenaya marba xoogaa suuqa keenaya taasina waa xaaraan nabigu waa nahiyey sala allahu calayhi wasalam walaa tanaajashuu hees fallisinina uu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam najsigu isaguna waa xaaraan nabigu wuu nahiyey beeca noocaas oo kale ah sala allahu calayhi wasalam najsigu waxa weeye qofkan maalan wuxuu la heshiinaa baayici alaabta suuqa keenay ayuu la heshiin markaasu wuxuu leeyahay alaabtan anigaa intaa ku daray intaas anigaa ku daray maalan boqol dollara laka iibinaayey boqol iyo toban anaaba jooguu leeyahay waana beenti ma jooge wuxuu rabaa dadka inuu khayaano oo in wax ka badan la sheeguu rabaa lacagtaas lacag ka badan in la sheego nin wax iibsanaya ma aha nin mabiicda shaqo kuleh ma aha waa khayaano nin meesha usoo istaagay alaabtan boqol iyo toban anaaba jooga ayaa wax ku daray miskiinkii meesha jooga wuxuu isleeyahay boqol iyo toban buu ninkaas uu siinuu gaaraye bal waxuun adna ku dar markaasuu leeyahay boqol iyo labaatan anigaa jooga waa khiyaano najsiga noocaas oo kalea nabigu waa nahiyey sala allahu calayhi wasalam waa liyaqura annaas wuxuu ugu talagalay dadka inuu khadeeco walaa yabiicu rajulu calaa bayci akhiihi yuusan ka dulgadin walaa yakhdubu qofku yuusan doonin calaa khidbati akhiihi walaalkii doonistiisii yuusan ka dul doonin gabar nin qof walaalka ah muslima u doonan oo laga ajiibay oo laga aqbalay oo raalli looga noqday inaad adiguna ka dul doonto nabigu waa nahiyey sala allahu calayhi wasalam walaa tas'alu lmar'atu haweenaydii yuusan su'aalan uu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam haweentu yaysan su'aalanin dalaaqa ukhtihaa gabar walaasheed ah walaashaa furitaankeedii in la furo yaysan weydiisan oo maxay ula jeedaa markaa litugfi'a inay rogto yaysan u su'aalanin maa iladii kii inay rogto fii inaa'ihaa walaasheed weelkeeda waxa ku dhex jira oo manaafica weelkii rabtaa inay ka gediso nafcila'aan iyo khasaaro inay soo istaajiso ayay dooniyuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam taasna nabigu waa nahiyey sala allahu calayhi wasalam xaaraan waa ulajeeddada xadiiska nabigeenu sala allahu calayhi wasalam uu ka leeyahay waxaa weeye waa qofku gabadhu inay ninkan inta la heshiiso u timaado islaantii ay u caayso inay u xumayso inay waxyaale aan jirin oo been iyo masabida ay ka sheegto markaas ulajeedadeedu waxaa weeye waxay rabtaa in la furo islaanta in la furay rabtaaho booskeedii ay degto iyadu islaanta in la furo oo beeskeedii kursigii ay ka kacsatay inay ku fadhiisato ayay dooni litukfi'a maa fii inaa'ihaa saasuu ula jeedaa nabigu sala allahu alayh wasalam waxa weelka ugu jira waa kinaayatun can xusni almucaashara wuxuu nabigu ka kinaayoonaa ula jeedaa ninkan dhaqankiisa wanaagsanay u begtay islaanta dhaqanka wanaagsan akhlaaqdiisa ayuu u begtay markaasay waxay rabtaa haweenaydan in la furo iyaduna booskii ay soo gashay dooni waa xaaraan dhaqan xun weeyo dadkii muslimiinta ahaa xiqdi iyo cuqdad dadkii muslimiinta ahaa dhex dhigaayo qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala baabu bayci lmusaayada haadaa midkani baabu bayci lmusaayada beeca la yidhaaho bayculmusaayada ayuu u baab yahay bayculmusaayadahan ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye xaafidkuna wuu tacriifiyey raximahu allahu tacaala wuxuu ku tacriifiyey bayculmusaayada waxaa la yidhaha an yucdiya bihi waaxidu hamanan ثuma yucdiya bihi gayruhu ziyaadatan calayha taasaa waxaa la yidhaha bayculmusaayada bayculmusaayadaha wax yaruu uga bedelan yahay baycii aan soo marnay baycu najsi oo yani najsigii walaa tanaajasudii fallisaadii ayuu wax uga duwan yahay fallisaadii waxyaalaha uga duwan yahay waxaa ka mid a nin khaa'in oo meesha baayica la heshiiyey ma jiro baayicii keligiisaa wata beecan markaasuu baayicii wuxuu leeyahay waryaa waxay igu daraya ninkan boqol boqol dollar oo alaabtan ii gaaray waana runtii boqol dollar ma siisanaya yaa wax igu daraya boqol dollar waaba la ii jooga waa runtii nin kalea marka wuxuu leeyahay boqol iyo toban anaa kuu gaaray alaabtii saasuu u gatay beecaasi ma xalaala mise waa xaaraan taasuu rabaa marka bukhaari inuu ka hadlo waa an yucdiya bihi waaxidu hamanan uma yucdiya bihi gayruhu ziyaadatan calayha ninaa dhahaya lacagtaas anaa ku siinayo kuu jooga markaasaa qof kalu wuxuu leeyahy baayic waryaa igu deraya nin kanaa bixinaya ziyaadadii marka nin kala ziyaadadii bixinaya wuxuu leeyahy anaa intaa kugu deraya ayuu leeyahay saasuu beecii ku dhacay beecaasi waa xalaal beecaas xalaal dayiba wey leanna waxa weye wax khayaano ah iyo wax kediba oo meesha ku jira ma lahan qaala alimaamu albukhaariyu raximahu llahu tacaala wa qaala cadaa wuxuu yidhi cadaa ibna abi rabaax adragtu naasa dadkiiaan soo gaaray laa yarawna xaalaysan u arkaynin ba'san wax dhibaataa bibayci almaghaanib haniimooyinka gadidooda aysan dhibaato u arkaynin fii man fii shaksi man fii man fii xaqi man shaksi xaqiisna aysan dhibaato ugu arkaynin shaksigaasoo yaziidu wax ziyaadsanayo yaziidu thaman bayculmusaayadow caddaa wuxuu yidhi waxaan soo gaaray ayadoo markuu dadka saxaabadu ula jeedaa dadkaase saxaabadu wax dhibaata aysan u arkaynin haniimadii markay iibsanayaan waa haniimada xaqii uu ku lahaa xaqii laga siiyey haniimadii inuu sii iibsado oo markaa uu ku sii iibsado bayculmusaayadda wax dhiba uma arki jirin oo uu yidhaaho alaabtan waaba la ii joogaa toban waa la ii joogaa yaa wax ku daray waana runtii toban waa loo joogaa ziyaadaan rabaahu leeyahay wax ziyaado ah ayaan dooniyuu leeyahay dhib ma lahanuu yidhi saxaabadana saasaan ka soo gaaray qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala xadaثna bشhr بن mحamed huw اlmarwزي qaala akhbarana cabdالlahi huwa cabdullahi بn mubaarak اlmarwزي qaala akhbarana alxuseyn اlmuktib waa xuseyn اlmucalimkii marna wuxuu cabiraa almucalim marna wuxuu cabiraa almuktib waa bimacna waaxid bimacna almucalim qofkii kitaabada wax baraya qoraalka dadka wax barayo waa xuseyn ibnu dakwan almashhuur bxuseyn اlmucalim can cadaa ibn abi rabاx can jaabir bni cabdillahi اlansaari radي allahu taعalى canهuma ana rajula ninaa actaqa gulaaman addoon xoreeyey addoonkaasuu lahu asaga u sugnaaday can duburinuu ka xoreeyey can duburin bacda duburin yacni bacda tadbiir mudaber ka dhigiddiisii ka bacdii xoreeyey markuu mudaber ka dhigay alcabdulmudaber waxaa weeye waa addoonkii la yidhi haddii aan dhinto xorata haddii aan dhinto xora tahay addoonkii la yidhi addoonkaa marka mudaberka ah ayuu xoreeyey oo markii hore uu yidhi haddii aan dhinto xora tahay uu yidhi addoonkaasuu xoreeyey faxtaaja faxtaaja markaasuu ninkii wuxuu u baahday faxtaaja rajul ila thaman daynaa lagu yeeshay daynaa lagu yeeshay markaas lacaguu ninkii uu u baahday lacag ayuu u baahday ninkii fa akhadahu waxaa qaaday addoonkii annabiyu nabigaa qaaday sala allahu wasalama wabaaraka calayh addoonkii ninkii uu doonayey inuu xureeyo bimacnaa actaqana waxaa loo jeedaa araada citqa inuu xureeyo markaas dooni nabiga marka sala allahu calayhi wasalam addoonkii qaado maadaama khuramadii ay taagan yihiin dadkii yacni ninkan deynka ku lahaa maadaama ay taagan yihiin addoonkii ninku uu doonayey inuu xureeyo nabigaa qaaday sala allahu calayhi wasalam welina lama xurayn addoonkii ila haddii la xureeyo beeciisu ma ansaxaye nabigaa doonaya inuu beeciyo faqaala nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi man yashtariihi minii addoonka ninkani uu doonayo inuu xureeyo welina uusan xuraynin yaa iga iibsanaayuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam oo markaa waxay deliil u tahay yajuusu baycu lmudabber addoonka mudabberka ah oo xurayntiisii lagu xiray mowdka sayidkiisii lagu xiray in la beeciyo ayay taasi deliil u tahay inay bannaan tahay waxaa kaloo taasi xadiiskan uu deliil u yahay imaamku inuu gadayo ninka mufliska ah wixii maaragtaa hantiyaho u haray maadaama qofku muflis uu yahay nin daynoobay oo qaanoobay wey marka isagu waa maxjuuru calayhi oo imaamkiyaa gadaya ama imaamka wakiilkiisii oo qaadigii ayaa gadaya marka nabiga addoonkii beec geeyey sala allahu calayhi wasalam nabigu wuxuu yidhi man yashtariihi minii yaa addoonkan iga iibinayuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam faishtaraahu addoonkii waxaa iibsaday nucaym ibnu cabdillaahi bikada wa kada intaas iyo intaasoo lacaguhu ku iibsaday fadafaca nabigu sala allahu calayhi wasalam waa dhiibey hu athaman yani fadafaca nabigu waa dhiibey sala allahu calayh wasalam hu addoonkii wey algulaam addoonkii nabigu waa dhiibey sala allahu calayh wasalam ilayhi ila almushtari wa huwa nucaym ibnu cabdillaah ninkii iibsaduu farta ka saaray nabigu sala allahu calayh wasalam marka xadiiskaas imaamu albukhaari raximahu llahu tacaala wuxuu u soo deliishaday bayca inuu bannaan yahay baycu lmusaayada baycu lmusaayadaha marka xadiiska see looga qaadan wuxuu yidhi xaafidku raximahu llahu tacaala wa qowluhu wuxuu yidhi ثuma أwrada الmuصنif muصنifku wuxuu soo arooriyey xadiiثa jaabir fii bayci الmudaber wa fiihi waxaa ku sugan xadiiska qowluhu nabiga hadalka uu yidhi salى الlahu عalيه wasalam man yashtariihi mini yaa iga iibsanaya faاshtaraahu waxaa iibsaday nucaym ibn cabdillaahi bikada wakada fadafacahu ilayh wasayaأtii sharxuhu mustawfan fii baabi bayci الmudaber fii awaakhir الbuyuuc wa qowluhu bikada wakada yaأtii waxaa iman doona lacagta laga siiyey annahu ثamaanu miئati dirham siddeed boqol oo dirham inay tahay lacagta laga siiyey ayaa noo iman doonta wa yaati aydan waxaa kaloo noo iman doonaa tasmiyatu rajuli اlmadkuur in shaa allahu tacaala ninkan magaciisuna noo iman doonaa waqad ictaradahu waxaa bushiyey alismaaciiliyu oo bukhaariyuu bushiye wuxuu yidhi faqaala wuxuu yihi laysa fii qisati اlmudaberi baycu اlmusaayada ninkan addoonkan mudaberkaa qisadiisa bayculmusaayadaba kuma jirto saasaa lagu bushiyey fa ina bayca almusaayada an yucdiya bihi waaxid hamanan waa inuu siiyo uma yucdiya bihi hayruhu ziyaadatan calayha waa nin inuu yidhaha anaa ku siinaya intaasoo lacaga nin kalena uu yidhaha anaa wax ku daraya meeshiina kuma cadda taas intahaa wa ajaaba ibnu badaal wuxuu ku jawaabay bianna shaahida tarjamati minhu min alxadiis xadiiska tarjamada wuxuu ka waafaqsan yahay qowluhu fi lxadiis man yashtariihi minaa mini yaa iga iibsanaya addoonka qaala wuxuu yidhi fa carduhu nabiga bandhigidiisa sala allahu alayh wasalam liziyaada maadaama nabigu sala allahu alayh wasalam addoonkii ziyaado uu bandhigay in lacag dheeraada laga sii siiyo liyastaqdiya fiihi daadu aniga ii qoray nushadan liyastaqdiya saad ma ii qoray mise saad liyastaqsiya ayaan ku saxaynaa meeshaas nusqooyinka inta badan saa isku waafaqeen min alikhsaa laga keenay waa ziyaada lacagtii meesha ugu dambaysa inuu nabigu gaarsiiyo sala allahu alayh wasalam liyastaqsiya fiihi shuraaxda qaarna waa lagu arkay lafdiga liyastaqsiya iyadoo saad dhigaya haddii liyastaqdiya la yidhahna inuu markaas yacni gudid gududay noqoneen haddii macnaha lagu wadana waa lagu wadi karaa liyastaqdiya fiihi lilmuflis si uu uga gudo addoonkaas ninkii qaanoobay oo nabigu uga gudo yani fiihi fii baycihi aladii baacahu calayhi baacahu addoonka calayhi cala almuflis mufliska dushiisa uu ka gaday nabigu sala allahu alayh wasalam waa lagu dulqaday isagu maxjuuru calayhiyaa laga dhigay ninka waa muflisa nabigaa iibinaya sala allahu alayh wasalam wasayaati waxaa iman doona bayaanu kownihi kaana muflisan saxaabigana inuu muflis ahaana waa noo iman doontaa fii awaakhiri kitaab alistiqraaq ay noogu iman doontaa marka meesha laga deliishanaya waxaa weeye fa carduhu liziyaada nabigu sala allahu alayh wasalam maadaama wax ziyaada uu u bandhigay waxay deliil u tahay bayculmusaayada bayculmusaayada inay bannaan tahay man yashtariihi minadaas waxay ka dhigan tahay war yaa lacag ziyaada yaa lacag ziyaada ilaa nabigu wuxuu rabaa deynkii inuu ka gudo ninkan mufliska ah qaala alimaamu albukhaariyu raximahu allahu tacaala baabu najsi waman qaala laa yajuusu dalika albaycu haadaa midkani baabu najsi baabu taxriimi najsi najsiga xaaraam yeelidiisii uu baab yahay waa falisaada falisaada walaa tanaajasuudii ayuu baab haddana ka dhigtay lafdiga xadiiska waaba soo marnay walaa tanaajashuudii uu baas baab haddana u caqiday sheekhu raximahu اllahu tacaala hada midkani baabu taxriimi annajsi falisaada xarimideedii ayuu u baab yahay inuu nabigu najsiga xarimay salى اllahu عalayh wasalam waman duulna waa u baab duulkaas oo qaala la yidhi laa yajuusu dalika albaycu beecaasi ma bannaana dad yidhina waa u baab oo qolaaba waxay yidhaaheenba bimacnaa laa yasixu hada albaycu kamaa huwa madhab alxanaabila qolaa waxay yidhaaheen xaaraanta ka sokow maba ansaxayaba laakiin imaamu shaafici raximah اllahu tacaala iyo culimo kaleba waxay leeyihiin beecu waa xaaraam laakiin waa ansaxa haddii najsi lagugu sameeyo oo ninkii baayca nin khaa'ina intuu meeshan soo istaajiyo uu yidhaaho sidaas ii dheh si lacag ziyaadaa dadka aan uga qaado oo ninkii meesha khaa'inka intuu soo istaago uu yidhaaho boqol iyo toban anaaba jooga adiga inta lagu khayaano aad tidhaha boqol iyo labaatan anaa ku daya sidaa alaabta aad ku iibsato imaamu shaafici wuxuu ku leeyahay beecaas waa saxiix laakiin xaaraamu ku dhacay qofkii baayica ahaa beecaas xaaraam xanaabiladuna waxay leeyihiin maba ansaxayaba beeca dhanaan ansaxayn haddii najsi la sameeyo wa qaala bnu abi awfa waa cabdullaahi cabdullaahi bni abi awfa wuxuu yidhi annaajishu qofka wax fallisaya aakilu riban khaa'in ribuu cunay waa khaa'in haddii riba meeshii ma taalle ribu daabiday leedahay tacriif imaa riba nasii'a wa imaa riba alfadli daabiday leedahay tacriifkiina najsigu ku rumoobi maayo wuxuu ula jeedaa marka cabdullahi bni abi awfa annaajis ka aakili riba tashbiihu ula jeedaa xagga xaaraamnimada ee hadda riba meesha maba taalba ribada iyo tacriifkeedii maba haynaba wuxuu la jeedaa annaajis qofka fallisaadda wax ku iibsanaya aakilu riban ka aakili riban qof riba cunay buu la mid yahay ribo soo xaaraan ma ahaan jirin ribadaa xaaraamta ah qof cunay oo caloosha ka buuxsaday ayuu la mid yahay khaa'in wayuu yidhahda wa huwa khidaacun baadilun laa yaxilu wa huwa khidaacun baadilunta laysa min kalaami cabdillaahi ibni abi awfa cabdillaahi bni abi awfa hadalkiisa ka mid maaha bal min kalaami albukhaariy waa hadalkii bukhaari min baabi tafaquh uu u leeyahay istinbaad istinbaad iyo fiqhi sheekhuu sameeye weeye wuxuu yidhi bukhaari wa huwa najsigu khidaacun waa khayaano qofka najsiga samaynayo ummaddiiyuu khiyaanay baadil wey laa yaxilu xalaalna ma aha saas yidhi bukhaari waa xaaraan waa khidaaco cabdullahi bn awfa wuxuu yidhi wuxuu yidhi la mid yahaba nin riba cunay nin riba cunuu la mid yahay qaala الnabiyu wuxuu yidhi salى اllahu عalayhi wasalam alkhadiicatu fi الnaar saaxibu اlkhadiica khiyaanada saaxiibkeedu fi الnaar naarta dhexdeedu ahaaduu yidhi nabigeenu salى اllahu عalayh wasalam walciyaadu biاllah waman camila camala laysa calayhi amruna fahuwa raddunuu yidhi nabigu salى اllahu عalayh wasalam man camila camalan qofkii camal falaa camalkaasoo laysa calayhi camalka dushiisa amruna ay diinuna annaga diinteennu aysan ahaan wax diinteennu aysan farin oo diinteennu aysan fasixin qof shaqo ka dhigta fahuwa camalkaasi raddun ay marduudun calayh qofkiyaa lagu radinaa hadda najsiguna nabigu waaba nahiyeba sala allahu calayhi wasalam marka qofkii najsigaas yacni dariiq ka dhigta uu wax ku iibsanayo wuxuu khilaafay hadyigii iyo jidkii nabigeena moxameda salawaatu ullaahi wa askaa tasliimaatihi calayh wuxuu yidhi xaafidku raximahu allahu tacaala qowluhu waman qaala laa yajuusu dalika albayc kaannahu yushiiru waxaad moodaa inuu ishaarayo ilaa maa akhrajahu cabdurasaaq min dariiqi cumar ibni cabdilcaziiz ana ghulaaman lahu addoon isaga u sugnaaday cumar ayaa baaca gaday sabyanuu gaday addoon lasoo qafaalo meel laga soo qafaalou gaday muxuu yidhi ana caamilan u gaday ana hulaaman anaga noo qoray ana hulaaman baaca lahu sabyan caamilkaasaaba roonaan lahaada caamilka ayaa roonaan lahaada ana ghulaaman lahu addoon isaga u sugnaadaa baaca sabyan addoon lasoo qafaalou gaday faqaala lahu markaasu wuxuu ku yidhi waa xadhahaya addoonkii wax iibiye lahu cumar ibnu cabdilcaziiz wuxuu ku yidhi lowlaa annii anigu kuntu haddaanan ahaan lahayn aziidu mid lacagta ziyaadiyey oo fa unafiquhu addoonka aanan bixin lahayn oo ziyaado aanan ku bixin lahayn waa najsigii ula jeedaa najsi iyo ziyaado haddaanan samayn lahayn lakaana addoonku wuxuu ahaan lahaa kaasidan mid sicir jabayuu noqon lahaa wax iibsadaba lama arkin anaa xoogaa najsi iyo siyaado iyo wax sameeyeyu fa qaala lahu cumar cumar markaa cumar ibnu cabdilcaziiz hulaamkii wuxuu ku yidhi hada najsun laa yaxilu ziyaada waxaad samaynayso waa najsiyuu yidhi xalaalna ma aha fabacaa markaasu wuxuu diray cumar bn cabdilcaziiz munaadiyan yunaadi qof munaadi oo ku dhawaaqa ina albayca marduudun waa madhabkii xanaabiladu waafaqsan yahay marka beecu waa marduud waa la radiyey wa ina albayca laa yaxilu beecu waa marduuduu yidhi waa qoladii markaa wuxuu ku ishaaray waman qaala laa yajuusu dalika albeyc kolaa tihi maba ansaxayo qaala bnu badaal wuxuu yidhi ajmaca alculamaa culamadu waxay isku waafaqeen calaa ana annaajisa qofka fallisaada samaynaya caasin bificlihi horta ficilkiisa inuu ku caasiyey waa ijmaac wakhtalafuu waxayse isku khilaafeen fi lbeyc idaa waqaca calaa dalik beecu hadduu fallisaada ku dhaco wanaqala ibnu lmundir wuxuu ka soo guriyey can daa'ifatin min ahli alxadiid fasaada dalika albeyc beecaas inuu faasid ba yahay wa huwa qowlu ahli daahiri wa riwaayatun can maalik wa huwa almashhuuru can cinda alxanaabila xanaabiladana saasaa mashhuur ku aho baycu najsigu waxay leeyihin maba ansaxayoba idaa kaana dalikaas hadduu noqdo bimuwaada'ati albaayic aw saniicihi baayicii iyo ninkii wax u samaynaya hadday iswaafaqaan wاlmashhuuru cinda almaalikiya fi mili dalika hubuut اlkhiyaar maalikiyaduna waxay leeyihin baac waa ansaxa lakin khiyaarha sugnaanaya wa huwa madhabkaasna waa wejhun lishaaficiya qiyaasan waxay uga qiyaas qaateen cala almusaraat neefkii la soo gaaxiyey oo markaa muddo aan la lisin oo caano inuu leeyahay dadkii lagu khayaanayo wاlaصaxu cindahum agtoodase waxaa ku ansaxaya shaaficiyada waxaa saxiix ku ah sixaةu اlbayci maca اlإثmi shaaficiyadu waxay qabaan beyc waa saxiix lakin waa dembiyu kale ilahu caasiye qofkaas wa huwa qowl اxanafiya waana madhabkii xanafiyada wa qaala raaficiyu wuxuu yidhi adlaqa shaaficiyu shaafici wuxuu idlaaqay fi lmukhtasar kitaabka mukhtasarka tacsiyata annaajishi qofka fallisaada wax ku gadanaya inuu caasi yahay wa sharada wuxuuna shardiyey fii tacsiyati man baaca calaa bayci akhiihi an yakuuna caaliman binahyi qofku waa inuu caalim binahyi caalim bitaxriim waa inuu yahay qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala baabu bayci algarari wa xabal alxabala قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة والقعنبي قال حدثنا مالك بن أنس الأسبح عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نبي وحوري صلى الله عليه وسلم ميع عن قال وحوري عبد الله بن عمر قال عبد الله بن عمر وحوري نهى النبي نبي وحوري صلى الله عليه وسلم عن النجس فاللسادي وحوري النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب بيع الغرر وحبل الحبلة هذا مثل باب بيع الغرر تحريم بيع الغرر بيع اللي يراه بيع الغرر كخيانة كل سنة حرمتان كيسي أبابي وحبل الحبلة وبيع حبل الحبلة وجمع حابل وحبلة وبيع حبل الحبلة كوي الرمنا نففك الرمنا kii ay sideen xabalkuna waa bimacnaa maxmuul maxmuul kii caloosha lagu siday kii ay sideen caloosha ay ku sideen beeciisii xaaraam yeelidiisiina waa u baab imaamu albukhaari raximah allahu tacaala halkan wuxuu uga hadli doonaa beyca la yidhaaho bayci algarar inuu xaaraam yahay baadilna yahay waa xaaraan mana ansaxayaba labadaasu isku darsado xaaraamna wuu yahay oo qofku beeca hadduu galo wuu ku dembaabi manaba ansaxayo ma caqid maayo bayculgararku waa anwaac fara badan waxaa ka mid a baycu lmajhuul wax laga jaahil yahay oon la aqoon waxay yihiin inuu qofkii beeciyaa ka mid a bayculmajhuul waxaa soo gelaya alifraad ifraadu lbayci bilxamli daabaddii wixii ay rimaneed oo caloosheeda ku jiray in beyc lagu khaas yeelo oo la yidhaho waxaan kaa gaday daabaddan caloosheeda waxaa ku jira waxay yihiinna lama yaqaano biyo ahana yaog waxaa caloosha ka buuran biyo iska ahana yaog waxay yihiin bayculmajhuulkaasaa soo gelaya waxaa iska soo gelaya asamaku filmaa malaayiga badda ku dhex jira oo waxaan loo jeedin wuxuu yahay malaayiga badda ku jiraan kaa iibiyey bayculgarar waxaa iska soo gelaya bayculmacduum bayculgararka wax macduum oo qofka milkiyaddiisa iyo gacantiisaba aan ku jirin inuu qofkii ka iibiyo kadaa'iri fi lhawaa shimbirkaas hawada maraya ayaan kaa iibiyey waxaasoo dhan waa anwaac baycilgarar waxay soo geli axaadiistan soo socota oo nabigu uu ku nahiyey sala allahu calayhi wasalam waxaa kaloo sheekhu meesha uuga hadli doonaa beeca la yidhaaho xabalilxabala bayculgararka waxyaalaha soo gelaya waxaa ka mid a waxyaalaha ganacsatada qaar xilliga ciidda ay isticmaalaanoo waxay sameeyaan waxyaalahan ciyaalka lagu maaweeliyo ay waxay ku gadaayaan lambaro lambaray ku iibinayaan baakadda sidaasaa lagugu soo bandhigaa baakadda waxaa ku qoran lambaraa ku qoran lambar kow ilaa toban a ku qoran lambar taabsaa lagu leeyahay maalan waxaad taabsanay lambar sagaal xagga wixii ugu dhegan oo kuu soo baxa aad yeelanay wax weyn ha noqdaan wax yar ha noqdaan wax qalloocan ha noqdaan wax toosan ha noqdaan lambarkaas wuxuu yahay lambarraa wax lagu kala iibsana bayculgarar waa buyuucda aan ansaxayn nabiguna uu nahiyey sala allahu calayh wasalam lambaraa wax lagu iibsana lambarkaas wax xun ha kuu soo saaro wax fiican ha kuu soo saaro adaa iska laal mabiicdaadigo saasa wax lagu kala iibsana bayculgarar xaaraan waxaa kaloo sheekhu ka hadli doonaa xabalilxabala beeca la yidhi xabalilxabala laba tafsiiray salafku ay ku fasireen ulajeeddada laga leeyahay xabalilxabala tafsiir waxa weeye neefkaan riman xabaladu waa jamcu xaabil xaabil oo faacila waxaa lagu jamciyey xabalatun ka kaamilin wa kamalatin caamil camalatun daalib dalabatun oo kale neefafkii rimanaa wixii calooshooda ku jiray oo ay rimanaayeen waxaa caloosha ku jira in la kala gato taasi macno wey marka maxay noqonee waa neefkan riman wuxuu riman yahaan kaa gaday waa bayculmajhuul laa yasixu waa xaaraan mana ansaxayo waa caloosha ku jira lama yaqaano waxay yihiin taasi macno wey macno kalea isaguna jiro oo xadiiska dhexdiisaba nala kugu fasiri doono oo xabalilxabala in loola jeedo yacni beec ta'jiilu thaman ilaa nataaji nataaj lacagtii in lagu muddeeyo neefkan hadda riman waxa caloosha uu ku jiro markuu dhasho waxaa caloosha ku jira waxaas dhashayna iyagu ay wax sii dhalaan aan lacagta ku sina waxaa caloosha ku jira markay dhashaan iyaguna ay wax sii dhalaan ayaan lacagta ku siina marka maxay noqonee waa albeec ilaa ajalin majhuul ajal majhuula wax lagu kala iibsado xabale xabalaa wax lagu muddeeyey labadaas beecba faasid wey mana ansaxayo labada way ku fasireen culimmadu xabala xabala قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله رسولك عليه صلى الله عليه وسلم nahaa rasuulku wuxuu reebay can bayci xabalilxabala xabalilxabala beeciisii waa reebay nabigu sala allahu calayhi wasalam wa kaana beecuna wuxuu ahaa baycan beec beecaasoo yatabaayacuhu ahluljaahiliya ahluljaahiliyadu ay ku kala iibsan jireen xadiiska kii lagu fasiray waa kana marka kaana rajulu ninku wuxuu ahaan jiray yabtaacu jasuura neefka geela mid iibsada ilaa an tuntaja annaaqatu hashu ilaa ay wax ka dhasho waa hashii rimaneed ilaa ay wax ka dhasho uma markay dhasho tuntaja latii tiina ay wax ka sii dhasho fii badniha caloosheeda ku dhex jirto tii caloosheeda ku jirto haddana ay wax sii dhasho saasay jaahiliyadu beecaasay geli jireen waa tafsiirka marka xadiiska naftiisa lagu fasirayo maxay noqonaya marka beecan waa albeec ilaa hamanin muajalin ilaa ajalin majhuul albaycu bihamanin muajalin ilaa majhuul waa haman muajala in wax lagu kala iibsado ajalkiina aan la garanayn wuxuu yahaba aan la aqoonin beecaasina waa baadil mana ansaxaayo waana xaaraan sida xadiiska nabigeen sala allahu wasalama wabaaraka calayhi uu inoogu sheegay wuxuu yidhi xaafidku qowluhu qowluhu wa kaana ay baycu xabalilxabala baycan yabtaacuhu ahlu ljaahiliya ilaa aakhirihi kadaa waqaca hada tafsiru fi lmuwadac kitaabka muwadana saasaa tafsiirka ugu dhacay mutasila bilxadiid oo isagu inuu marfuuc yahaad u malayn waxa dhanba oo mudraj uusan ahayn qaala alismaaciili wuxuu yidhi wa huwa mudraj laakiin waa mudraj lafdigaas tafsiirka weeye wa kaana baycan yatabaayachu ahlu ljaahiliya laysa min kalaami rasuuli illah sala allahu alayh wasalam waa mudraj waa la soo dhexgeliyey yacni ana tafsiira min kalaami naafic tafsiirku wuxuu ka mid yahay xabalolxabalih la fasiray waa hadalkii naafic وkda ذakر الkhadيب في المdرج وسيأتي في, في آkhر السلم عن موسى بن إسماعيل التبوذكي عن جuwayرية waxaa nooga iman doona التصريح cadayn بأن ناaفعا la cadeeyey هو الذي فsرahu oo ninka fasiraba waxa wey waa naafiع لakiن laa يلزم min كون ناaفiع فasرahu لجuwayرية inuu u fasiray ka laazimi mayso أn lاa yakuna ذلika تفsيru inuusan ahayn مima xamalahu wixii uu ka soo xambaaray naafiع can mowlaahu sayidkiisa uu ka soo xambaaray iبن cmر waa dhici karta ayaduna cabdullah bn cumar inuu tafsiirka ka soo guuriyana suurtagal wey qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala baabu bayci اlmulaamasati haadaa midkani baabu bayci اlmulaamasati taabashadii beeceedii beeciisii beeca xaaraam yeelidiisii ayuu bad baabu taxriimi bayci اlmulaamasati taabashada beeceedii beeca xaaraam yeelidiisii ayuu u baabya bukhaari raximah اllahu tacaala baabkana wuxuu k uga hadli doonaa buyuucda nabigu uu nahiyey sala allahu alayhi wasalam weliba waa qaybihii nahyigu u laabanayay ilaa daati almabiic mabiicda daatadeeda mar hadduu nahyigu u laabanayo beecu waana baadiloo ma ansaxayo qofkii galana beecaasna waa ku dembaabi bayculmulaamasaha marka ulajeeddada laga leeyahay maxay tahy tafsiir waxaa jira noogu iman doona xadiiska dhexdiisa oo ah lamsu thawbi laa yanduru ilayh marada tii aad taabataa kaa gadan khiyaarna ma lihid mana ka laaban karto dhar badanaa meeshan safan madiicu wuxuu doonaa ha noqdo maraan ku misaalinayo dharkan meesha yaalla midii aad taabato ayaa kaa gadan khiyaarna ma lihid mulaamasada marka noocaas oo kalea waa xaaraan ma ansaxayso saddex suurana culimmadu way ku sawireen saddex suuro ayay ku mihaaliyeen bayculmulaamasa suurada ugu horreysa waxa weeye waa midda xaafidku ku qorayay saddexda suuradoe wuxuu yidhi wاkhtalafa alculamaa'u fii tafsiiri اlmulaamasati calى halaثi suwar saddex suuradoody ku fasireen culimmadu isugu khilaafeen wahiya awjuhun lishaaficiya saddexduna waa awjuh shaaficiyadu iska leeyihiine asaxuhaa waxaa ugu saxsan an yaأtiya qofku inuu la yimaado bihawbin madwiyin maro la duuduubay aw amase lama duubduubine fii dulmatin mare mugdi ku dhex jirta iyadoo la duubay la mid taha dee mugdi aan looma jeeda ilaa fayalmasahu waxaa taabanaya almustaamu kii gorgorsanaya kii marada gorgorsanayo mushtariga ahaa ayaa taabanaya fayaquula lahu saaxibu thawb waa ninkii baayaca ahaa ninkii marada iska lahaya wuxuu ku leeyahay bictukahu bikadaa waxaasaan kaaga gaday bishardi an yaquuma lamsuka maqaama nadarika bishardi taabashadaadu inay u dhigan tahay adigoo arkay oo kale adoo arkay oo kale de mana arkinad waxa la maradii waa duuduubanta ama mugdiyaaba lagu jiraa markaas wuxuu leeyahy taabashadaadu waxay ka dhigan tahay adoo arkoo kale walaa khiyaara laka idaa ra'aytahu haddii aad aragtidna khiyaar ma lehid wahada huwa muwaafiqun litafsiirayni alladayni fi اlxadiid labada tafsiir oo xadiiska noogu sugan waafaqsanya athaani an yajcalaa labadoodu inay ka yeelaan baayici iyo mushtarigii nafsa lamsi baycan bigayri siiqatin zaa'ida taabashadiiba beyc ka dhigayaan wax qabuul iyo iijaab iyo siiqa ma lahan taabashadaasaa beyc nooca qabuul ma lahan iijaabna ma lahan athaalith an yajcala allamsa shardan fii qadci khiyaari اlmajlisi wa gayrihi waxay leeyihin taabashadu waxay shardi u tahay in la gooyey khiyaaru majlisna ma lihid khiyaaru shardina ma lihid haddiiba la taabtay saddexdaas suuraba culimmadu way ku suuradeeyeen baycan la yidhaha bayculmulaamasa mana ansaxaayo waana ku dembaabi beycaas qofkii kale qaala anasun anas wuxuu yidhi naha nabiyu nabigu sala allahu calayhi wasalama nabigu wuxuu reebay canhu can bayci almulaamasa beycan la yidhaaho bayculmulaamasa nabigu waa nahiyey sala allahu calayhi wasalam قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن عفير هو المصري وسعيد بن كثير سعيد بن كثير بن عفير المصري قال حدثني ليث والليث بن سعد المصري قال حدثني عقيل عقيل بن خالد المشهور بعقيل الرحال عن ابن شهاب الزهري قال أخبرني عامر بن سعد وعامر بن سعد بن أبي وقاص أن أbا سعيidi هو أbا سعيid الkخdري أخبرaه ayaa usii sheegay cاamir أنa رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم نahى عن المuناabadة muنaabadadii can bayc المuنaabadة beecii isku tuuridda wixii laysku soo tuurayey nabigu waa reebay beecii isku tuuridda salى الlaه عليه وسلم maxay tahay muنaabada wahiya muنaabadadu darxu rajuli thawbahu waa ninka soo tuuridiisii iyo maradiisii uu soo tuuro biاlbayci bsabaب الbeyc beeca sababtiisuu maradiisa usoo tuuri ila rajuli ninuna kusoo tuura waa ninkii mushtariga ahaa qabla an yuqalliba ninku hu athawb maradii intuusan iska gedgedin aw yandura ilayhi ila athawb ama maradiiba uusan fiirinin ayuu usoo tuuri markaasuu leeyahay beecii saasuu noogu dhammaaday ninkii ma iska gedgedinayo ma fiirinayo soo tuuridaasaa hawsha ku dhammaatay uu leeyahay aan maradii kuugu soo tuuray beeciina saasuu laazim uu ku noqday waa xaaraan wey mana ansaxayo leanna waxay la mid tahay baycu lmajhuul waxaan la aqoon wuxuu yahay in yacni la kala iibiyo oo la kala gato ayuu la mid yahay wa hiya darxu rajuli thawbahu biاlbayci ila rajuli qabla an yuqallibahu aw yandura ilayhi intuusan fiirin waxaa kaloo jira in maaragta tafaasiir kalena culimmadu way ka bixiyeen waa tafsiirkii mulaamasadu u dhow yahay mulaamasadii iyo waxaa isku dhow iyo middan munaabadada tafsiir kaleo waxaa jira dhihaya an yajcala annabda baycan bigayri siiqa sidii haddaan soo marno o kale qabuul iyo iijaab iyo waxaasoo dhanba ma lahane in markaas soo tuuriddaba beyc laga dhigo tafsiir saddexaad wuxuu leeyahay an yajcala annabda qaadican lilkhiyaar waa sidii hadda saddexdii tafsiiro hadda aan ku soo marnay bayculmunaabada aan ku soo marnay mid kale waxaa jira tafsiir kale oo yacni dhahaya nabdiga ulajeeddada laga leeyahaba waxaa weeye waa inuu yidhaaho bictuka min hadihi اlahwaab maa waqacat calayhi hadihi اlxasaatu dharkan waxaan kaa gaday dhaguxu meeshuu ku dhaco dhagaxu tuuri waa beec nasiib oo kale way camal ku nasiibso wa dhagaxu tuuri maraduu ku dhacdaa kaa gadan saasuu lehy taasna waa lagu fasiray waxaasoo dhan waxaa weye xaaraam wanahaa nabigu salى اllahu عalayh wasalama wuxuu reebay can اlmulaamasati bayci mulaamasadi waa ti haddaan fasiraynay wاlmulaamasatu mulaamasaduna lamsu thawbi laa yanduru ilayhi waa maradii taabashadeedii laa yanduru xaal uusan mushtarigu ilayhi ilaa thawbi maradiiba uusan fiirinayn inuu fiirfiiriyo lama ogola lamsigaasaaba beecii dhammaay laga dhigay axaadiistan mulaamasada iyo munaabadada sidaan lagu fasiray oo marna la yidhi munaabadadii lagu fasiray waa darxu rajuli thawbahu bilbayci ila rajuli qabla an yuqallibahu aw yandura ilayhi intuusan gedgedin maradii iska rogrogin uusan fiirfiirinin mulaamasadiina waxaa lagu fasiray lamsu thawbi laa yanduru ilayhi tafaasiirtaas imaamu shaafici laa yanduru lafdigaasa wuxuu ka qaatay laa yasixu baycu lacmaa wuxuu yidhi marba haddii la yidhi beecas sababtuu ku ansixi waayey waa ninkii inuusan wixii iska fiirin haddiiba la yidhi imaamu shaafici wuxuu yidhi laa yasixu baycu lacmaa indhoole beeciisu ma ansaxayo oo qof indhoolaa intuu suuqa tago inuu wax soo iibsado ma ansaxayo ilaa inuu wakiil dirsado mooye wakiil inuu dirsado mooye leanna waxaa weye waxa laga iibinayaa ma oga waxay yihiin waxa laga iibinayo ilaa beecan buyuucdan sababta loo nahiyeyba waxa weeye qabla an yuqallibahu aw yandura ilayh ninkii iskama fiirin kanina muxuu iska fiiriyaa waaba indhoolaba indhoolaba laakiin madaahibta kale imaam axmed iyo imaam maalik waxay leeyihiin indhoole intuu suuqa tago wax waa soo iibsan karaa laakiin bishardi idaa wasafa lahu hayruhu qof dhinaciisa taagan hadduu u sifeeyo waxa laga iibinayo oo yidhaha ninka wuxuu kaa iibinayo waa shaati noociisu saas yahay midabkiisu saa u yaalla cabirkiisu saas yahay saas oo kale waxaas haddii loo tiltilmaamo oo qofku ku kalsoon yahay uu tilmaamo waa ansaxa ay leeyihin imaam maalik iyo imaam axmed lakiin imaam shaafici wuxuu leeyahay indhoole beeciisu ma ansaxayo قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة وقتيبة بن سعيد بن جميل البغلاني قال حدثنا عبد الوهاب وعبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا أيوب السختياني عن محمد ومحمد بن السيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهي وحال النهي يرى أبو هريرة عن لبستين لبا لبس لبا هيئة لبس إن لو لبسته ولا النهي أن يحتبي الرجل ننكو إنو الدنيستو في ثوب الواحد دنيستي واجل بحرشدو maro kale oo cawradii u asturaysa ma lahan hal maruu wataa halkii marana jilbuhu ku xirtay in badan waan soo marnay taas oo kale xaaraan weliba riwaayaadka qaar waan ku soo marnay iyagoo ku darayey laysa calaa farjihi minhu shay an soo marnay iyadoo farjigiisa waxba aan saarnayn an yaxtabiya rajulu fi thawbi اlwaaxid ثuma yarfachu mid inkugu xijiyey ya ثuma yarfacahu calaa mankibihi marka xadiisku mukhtasar weeyo waa la soo gaabiyey oo bukhaari wuxuu ka soo gaabiyey lafdi uu ku taam noqon lahaa macnuhu lafdigaasoo ah wa an yartadiya a meesha ugu jirta uu soo gaabiyey xadiiska wa an yartadiyana nabigu waa nahiyey sala allahu alayh wasalam fii thawbin maro inuu garbaha saarto uma yarfacahu maradii uu garbaha saartay uu markaas uu kor yeelo calaa mankibi maro inuu xirto oo uu garba saarto uma yarfacahu maradii uu kor u qaado calaa mankibihi garabkiisa dushiisa uu kor ugu qaado hal maruu wataa oo garbahaysaan uu isugu wareejiyey waa libsatu samaa waa isku wareejiyey ka bacdii uu haddana garabkii saartay maradiisaan ugu dudubneed uu garabka kor ugu rogay de maro kalena ugama hoosayso sarwaal ma jiro macwiis ma hayso waa sidii hadda ixtibihii oo kale wa doonyaysigii doonyaysiga cilladiisii yaa ka imanaysoo cawradii yaa faydmi isagana cawradii ayaa faydmi marka waa an yartadiya fii thawbin uma yarfachu calaa mankibihi sidaas wa can baycataynina waa nahiyey nabigu sala allahu alayh wasalam laba beec allimaas والnibaad waa taabashadii iyo isku tuuriddii qaala الimaamu الbukhaariي raximah اllahu taعaalى baabu bayci اlmunaabada baabu xukmi bayci اlmunaabada isku tuuridda beeceedii beeca xukunkiisii ayuu u baabiyay oo lafdigii xadiiska hadda aanu soo marnay uu sheekhu raximah اllahu taعaalى tarjamo khaasa ayuu haddana sheekhu u sameeyey raximah اllahu taعaalى wa qaala anas wuxuu yidhi naha nabiyu nabigu waa reebay salى اllahu عalayh wasalam canhu can bayci اmunaabada baycu اlmunaabada nabigu waa reebay salى اllahu عalayh wasalam qala imam الbukhaariي raximah اllahu taعala xadaثna ismaaciil huwa ismaaciil ibn abi uways qala xadaثnii malik can moxamed ibni yaxya ibni xabaan moxamed ibn yaxya ibni xabaan alfaqiih اlmadani faqiihii heer madiina wa can abi zinaadna waa ka wariyey wow mu idin dhig meesha wa can mise can oo keligeeda waaw idin dhig idinkana can idin dhig soo maha can muxamed ibn yaxya can abi zinaad saasuu dhimaya biduuni waaw kaasuu dhig waaw miyaa kaas hadduu waaw dhigo waawda waxaa weeye maalig ayaa laba sheekh u leh xadiiska maalig imaam maalig wuxuu ka qaaday moxamed ibnu yaxya wuxuu ka qaaday abizinaad labadaba waxaa weeye shuyuukhda imaam maaligu abizinaadku waa cabdullahi bnu dakwaan can ilacraji can abi hurayrata radi allahu tacala canhu ana rasuula اllahi salى allahu alayh wasalam nahaa can اlmulaamasati wاlmunaabada waa tafaasiirta haddaan soo marnay qaala imam الbukhaari raximah اllahu tacala xadaثana cayaash ibn اlwaliid albasriy qala xadaثana cabdilaclى huwa ibnu cabdilaclى albasriy qala xadaثana macmar huwa macmar ibnu rashid albasriy can zuhri can caطaa ibni yaziid huwa leyfi can abi saciidin huwa alkhudriyu qaala wuxu uhi abi saciid naha الnabiyu salى اllahu alayh wasalam can libsatayni waa labadii hay-at labisa haddaan soo marnay wa can baycatayni almulaamasati wاlmunaabada qaala imaamu الbukhaariyu raximah اllahu tacala baabu nahyi lilbaayici an laa yuxafila alibila walbaqara walganama wa kula muxafalatin haadaa midkani baabu nahyi nahyigii u baab yahay lilbaayici baayicii laga nahiyey an laa yuxafila laadaas waa ziyaado matni ahaan waa saxiixoo matuunta waa wada qorayaan laakiin macnahay ziyaado ku tahay macnaha haadaa midkani baabu nahyi nahyiguu u baab yahay lilbaayici baayicii laga nahiyey an laa yuxafila ay an yuxafila ayaa laga nahiyey waxa la nahyinayo waa isbaatka ee nafyiga la nahyimayo an laa yuxafila ay taxfiila alibili geela gaaxintiisii gaaxinta macnaheedu waxaa weye yacni geelii dhowr muddaa inaan la lisin si dadka loogu khayaano dhowr muddaa ma la lisayo isagoo marka yacni ay weyn tahay oo naasihiisii iyo candhadiisii geelu ay bararan yihiin oo qofkii arkaa uu isleeyahay caano badana ayuu baayici suuqa keena taasuu ka hadlay sheekh baabu nahyi haadaa midkani baabu nahyi weeye lilbaayici la nahiyey an laa yuxafila alibila an yuxafila alibil ay taxfiila alibili geela gaaxintiisii baayica laga nahiyey walbaqari looda gaaxinteediina baayica laga nahiyey walghanami ariga gaaxintiisiina laga nahiyey wa kulla muxafalana la nahiyey wax kastoo la gaaxinayo wax kastoo la gaaxinayana laga nahiyey baayicii inuu taxfiilka ay khayaanadaas iyo qararka inuu sameeyo imaamu lbukhaari raximah اllahu tacaala baabkan wuxuu uga hadli doonaa anwaacda khiyaanada beeca laysku khayaano qaybo ka mida oo nabigu uu nahiyey salى اllahu alayh wasalam waxaa ka mida neefkii inuu qofku soo gaaxiyo muddo uusan lisin si qofka mushtarigaa markuu arko uu is yidhaaho neefkan waa neef aad u caano badan oo dadka muslimiinta marka sidaa uu ugu dhibayo oo uu ku khayaanayo qaala albukhaariyu raximah اllahu tacaala wاlmusaraatu musaraat lafdigaasa xadiiska ku soo arooray laa tusaruu alibila wاlghanama taasuu rabaa inuu fasiro wاlmusaraatu musaraat allatii tii weeye suriya labanuhaa ay xubisa labanuhaa caanaheedii la celiyo muddo lagu xabisay oon laga lisin wa xuqina fiihi fi thadi naaskii dhexdiisiina lagu xabisay caanihii wa jumica lagu la aruuriyey caanihii oo naaskii dhexdiisi lagu aruuriyo muddo aan la lisanayn falam yuxlab aan neefkii la lisan ayaaman maalmo aan la lisin wa aslu tasriya tasriya asalkeedu wuxuu ahaa luqa ahaan xabsulmaa biyaho la xabiso tasriya asalkeedu wuxuu biyaha in la celiyo sidaysan u soconin yuqaalu waxaa la yidhaha minhu min dalika almacnaa macnahaas oo xabsulmaa'iga waxaa laga yidhaha saraytu lmaa'a idaa xabastahu biyihiyaan xabisayaa la yidhaha hadaad xabisto munaasabada ay leeyihin waxaa weye ninkanna caanihiiu meesha ku celinoo ma lisayo neefkii si uu dadka u khayaano dadka u khayaani raba qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala xadaثna ibn bukayr w yaxya bnu bukayr almisriy qaala xadaثana leyth waleyth bnu sacdin اlmisri can jacfar bni rabicata almisri can ilacraj qaala abu hurayrata can الnabiy salى اllahu عalيyh wasalam laa tusaru اlibila wاlghanama geeli iyo arigii ha gaaxinin uu yidhi nabigu salى اllahu عalيh wasalam faman ibtaacahaa qofkii ghanamka arigaa gaaxiya geeluna waa soo gelay hal xaboo ka mid ah uun damiirka u celini faman ibtaacahaa arigaa qofkii gaaxiya bacdu bacdu taxfiil faman ibtaaca qofkii iibsada dheh faman ibtaacahaa qofkii iibsada ghanamtii arigii iibsada bacdu bacda taxfiil gaaxintii ka bacdi markii lagu khayaanay oo la soo gaaxiyey ka bacdi qofkii soo iibsadaa fa innahu shaksiga mushtariga ah bikhayri nadarayn laba fikir midka ugu khayrka badan uu ku sugan yahay labaa sharcigu u fasaxay midkii u wanaagsan inuu qaato an yaxtalibhaa hadduu listo neefkii arigaa hadduu nisto in shaaa hadduu doono amsaka waa haysana wa in shaaa hadduu doonona raddahaa ghanamtii arigii waa iska celin wasaaca tamrinna waa celina waawda waa ulmacyaan ka dhigaynaa wasaaca tamrin maca saaci tamrin mafcuulu macahu si uu noogu noqdo wasaaca tamrin maca saaci tamrinna waa la celinaa neefkii waa neefkii u listay xadiidkaasuu usoo deliishaday nahyiga taxfiilka iyo tasriyada in nabigu nahiyey salى اllahu alayh wasalam uu usoo deliishaday imaam albukhaari oo nabiga salى اllahu alayh wasalam wuxuu yidhi geela iyo ariga ha gaaxinina qofkii soo iibsada neefkii bacdu bacda taxfiil markii loo soo gaaxiyey oo lagu khayaanay ka bacdi qofkii soo iibsaday fa innahu bikhayri nadarayn laba fikir midka ugu khayrka badan uu door u leeyahay yuu uhi nabigu salى اllahu alayh wasalam in yaxtalibhaa neefkii haddii uu listay in shaa amsaka waa arkay in been ay tahay waxaan la soo barariyey inay been yihiin waa arkay hadduu doono neefkii ha isaga raalli noqdo oo hasee haysto wa in shaaa raddahaa wasaaca tamrin hadduu doonana wuxuu khiyaar u leeyahay ilaa meeshii ceebaa ka soo baxday iyo qarar iyo khayaana ka soo baxdee neefkii waa iska celin karaa maca saaci tamrin hal suusoo timirana ha ku daro neefkii hal suuskaasoo timira waxay bediil ka yihiin ceenihii caanihii uu lisanayay caanihii uu listay bediilkoodii way saaca tamrin uu celina xadiiskaas waxaa sidaas daahirkiisa u qaatay jumhuuru اlmuxadisiin wاlfuqahaa jumhuuru اlmuxadisiin wاlfuqahaa daahiru اlxadiis ay qaateenoo sidanu hadday dhacdo qofka neefka lagu khayaano loo soo gaaxiyo hadduu doonana ha isaga raalli noqdo oo ha iska haysto hadduu doonana wuxuu khayaar u leeyahay neefkii inuu dib isaga celiyo hal suusoo timirana uu ku daro neefkii uu dib ugu celiyo laakiin waxaa diiday xanafiyada xanafiyada daahirulxadiis ayagu way diideen maxaa yeelay xanafiyada qawaacid waxaa jira xagga istidlaalka oo markay axaadiista ay deliishanayaan qawaacid ay u deliishadaanaa jira oo qawaacidkaas waxaa ka mid a xadiisku hadduu yahay xadiisul aaxaad oo mutawaatir uusan ahayn waxay shardi iyagu uga dhigeen qabuulkiisa iyo ku camalfalka xadiisul aaxaadka lagu camalfalayo an laa yukhaalifa alqawaacid almuqararata fi اsharci qawaacidda sharciga iyo axaadiistu ay dejiyeen waa inuusan xadiisul aaxaadku khilaafin shardi kalena waa u dejiyeenoo waxay yidhaaheen xadiisul aaxaadka waxaa shardiya haddana inuusan ka hadlaynin cumuumulbalwa cumuumulbalwa waa inuusan ka hadlaynin waa shardiya yidhaaheen shuruuddaasaa ka mid a shuruuddii u dejiyeen kani marka waxay yidhaaheen qawaacidkii axaadiista lagu bara jiray uu xadiiskani ka soo horjaay muxuu tahay qawaacidka axaadiista lagu bartay waa shayga markii la damaanayo an yudmana bimilihi aw biqiimatihi axaadiista waxaan ka baranay leyihin xanafiyadu shayga haddii la damaanayo in hadduu mithli yahana masalkiisii la gudo hadduu mutaqawim yahana in la qiimeeyo qiimihiisii la gudo marka waxay leeyihiin caanaha haddii qofkani listay hadde waxay ahayd haddii qiimo ahaan hadday tahay caanaha qiimihiisii in loo celiyo caanaha qiimihiisii in la yidhaha ha la bixiyo qiimana qiimihii caanahana la celi maayo masal la celi maayo waxaa la yidhi suus timira suus timira xagguu ka soo galay dheen lamaanka suus timira xagguu ka soo galay dhehen meesha ila waxaa ninkan uu sameeyey maxay tahay caanuu listay caana hadduu listay qawaacidka sharcigu wuxuu ahaa in la celiyo shayga yacni bediilkiisa wuxuu ahaa qiimo ahaan in la celiyo ama mithligiisa la celiyo hadda qiimana ma aha suuskan timirta ah mithli la celinayana ma aha qiimo la celinayana ma aha caanihiina masal uma aha qiimihiisiina ma aha marka waxay leeyihin xadiisul aaxaadkan wuxuu khilaafay qawaacidkii aan xadiiska ka barannay uu khilaafay shardi kale waxay xidheen waxay yidhahaan cumuumulbalwa xadiisulaaxaadku waa inuusan cumuumulbalwa uusan ka hadlaynin cumuumulbalwa iyagu waxay yani ku tilmaameen waxaa weeye waa wax ummadda u wada baahan tahana waa inuusan ka hadlaynin yacni waa shay mutakarir wax ku soo laalaabta ummadda dhaqankooda waa inuusan xadiisku ka hadlayn hadduu wax ummadda dhaqankooda ku soo laalaabtay xadiisku uu ka sheekaynayo xadiisulaaxaad lama aqbalayay leeyihin xadiisul aaxaadkaas sidaas awgeed iyagu waxay ku diideen xanafiyada xadiiskii nabigeenu sala allahu calayhi wasalam uu ku tilmaamay qofku hadduu dakarkiisa taabto man masa dakarahu falyatawada xadiiskii busra ay warinaysay gabadhi busra la yidhaha saxaabiyadda xadiiskii warinaysay man masa dakarahu falyatawada qofkii cawradiisa taabta dakarkiisa taabta hawese qaata uu yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam weesadii way ka burtay xadiiskaasna xanafiyadu way diideen waxay yidhaaheen masalada xadiiskan uu ka hadlayo xadiisulaaxaad waxay yidhahen waa masalatu cumuumi albalwa masalatu cumuumi albalwa maxay tahay waa masale mujtamaca ku soo laalaabanaysa maalin walba maxaa yeele naqdu lwuduu waa wax maalin walba dhaca weysadu inay kaa burto wax maalin walba dhacayo wax marka maalin walba dhaco ummadda dhanu ay u baahan tahay haddii wax sugan ay yihiin waxay aheeday leeyihiin inuu boqolaal qof nabigu ka dhex sheego sala allahu calayh wasalam laakiin maxaa xadiiskan ku khasisay busro keligeed ilaa wax ummadda dhan u baahan tahay wax ummadda dhan u baahan tahay waxay ahayd boqolaal inuu mutawaatir noqdaa la rabi kaasoo kale kaasoo kale inuu mutawaatir noqdo oo boqol qof iyo laba boqol oo qof uu ka dhex sheegay ahayd nabigu sala allahu calayh wasalam xadiis laakiin maanta waxaan arkaynaa helayn wax cumuumulbalwo ah oo hal gabar ay werisaan arkayna ma qaadanayno ili de wuxuu wax caamo ummadda u wada baahanta ay tahay boqol qof uu ka dhex sheegi lahay nabigu sala allahu alayh wasalam midda kale waxay ku direen xadiiska ayagu ay leeyihiin haddana xadiiska waxaa wariyey qof mas'aladuba aysan khusaynayn masaladu qof aysan khusaynayn haddana xadiiska wariyey oo qofka aysan khusaynayn maxay tahay haddii man masada karahu masaladaasu ka sheekeynaya xadiiska iyadoo cumuumulbalwo ah haddana xadiiska haddana waxaa wariyey leeyihin haweenaya haddana wariyey haweenna masaladu kama hadlaysaba tana waa mid shaki gelinaysay leeyihin xadiiska xadiisul axaadka shaki gelinaysa inuu dad dhan ka dhex sheego hadduu qof ku khasisayana inuu nin kala hadlo nabigu sala allahu alay wasalam masaladan ay ahayd marka waa qawaacidka xanafiyadu axaadiista ay u dejiyeenoo axaadiista axaadiisul axaadka waxay leeyihiin waa in cumuumulbalwa uusan ka hadlayn waa inuusan qawaacidka muqararka ah oo axaadiista guud ahaan laga fahmay waa inuusan khilaafayn saasay marka xadiiskaana ay ku diideen wain shaaa raddaha wa saaca tamrin qaala alimaamu albukhariyu raximah llahu tacaala wayudkaru waxaa laga sheegaa hu yidhi bukhaari can abi saalix waxaa laga sheegaa waa dakwaanu zayaad ومجاهد مجاهد بن جبر المفسر المكي وxa لga شheegaa والوليد بن رباح المdني ومuسى بن يسار المdني وxa لga شheegaa عن أبي هريرة ay ka sheegeen عن النبي صلى الله عليه وسلم sاaعة تمrin meشhii وsاaعة ahayd sاaعة تمr وqاaلa بعضهم waxay ka wariyeen عن بن سيrين محمد بن سيrين wy sاaعا من طعاam وهuوa بالkhiyاaر ثaلاثا riwaayo kale weydna sاaعا من تمrin ha celiyo sاaعا waxaan leeyahay min طعاam sاaعا ha celiyo suus suuskaasoo min dacaamin ee cunto ah min dacaamintaas marka culimmada muxadisiinta iyo fuqahadu waxay yidhaaheen waxaa lagu fasiri timirtii timirtiyaa lagu fasiri riwaayaadka isma khilaafayaanoo waxaa lagu fasiri wataacat wasaaca tamrin oo almuraadu bidacaami huwa tamru waxay yidhaheen dacaamka muraadka laga leeyahay waaba timirtiiba si riwaayaadka laysku waafajiyo wa qaala bacdu qaarna waxay yidhaaheen can ibni siriin saacan min dacaam wa huwa mushtarigii sida loo khiyaanana bilkhiyaar ayuu ku dheehan yahay halaaan ay halaaثata ayaam saddex maalmood ayuu khiyaar leeyahay saddexdaa maalmood waa ka fiirsan karaa waa ka fekeri karaa ma iska celisaa mise neefkan waa haysataa wa qaala bacduhum culimmada qaarna waxay ka wariyeen can ibni siriin saacan min tamrin walam yadkur bacdigaasi ma sheegin halaaثan lafda halaaثin lafdigii riwaayadii hore sheegtay wa huwa bilkhiyaari halaaanti halaaanti ma sheegin bukhaari wuxuu yidhi watamru akaru watamru akaru waa min istimbaadi albukhaariyi ee riwaayaadka alxiriir lama lahanoo bukhaari hadalkiisii weeyo wuxuu yidhi bukhaari watamru timirta ay lafdu tamri lafdiga timirta xadiiska ku soo arooray ayaa akharu fara badan riwaayaadka dacaamka ku soo arooray riwaayaadka qaaraad dacaam noo sheegay waxaa ka badan uu leeyahay inta timirta ku soo aroortay timirtu intay ku soo aroortaa badan marka bukhaari wuxuu ula jeedaa ina riwaayaat annaasa cala tamri riwaayaadka timirta sheegay ayaa akharu cadadan ka tiro badan min alriwaayaati alatii lam tanusa calayhi riwaayaadka aan timirta sheegin waxaa ka badan riwaayaadka timirta sheegay ow abdalatu ama ku bedelay bidikri dacaam ama kuwa dikri dacaamka ku bedelay waxaa wuxuu ka fara badan riwaayaadka siday u badan yihiinna waa timir kaasaana la qaadanaha ula jeeda oo la rajixa imam albukhaari raximah llahu tacaala qaala alimaamu albukhaariyu raximah llahu tacaala xadaثna msdd huwa msdd bn msrhd albصriyu qala xadaثna mctamir wmctamir bn sulayman bn darkhan albصriyu qaala samictu abi yaquul xadaثna abu cuثman cabdiraحman bn mahdi cabdiraحman bn mahdin aslama fi cahdi rasuuli الlah salى اllahu عalayh wasalam xilligii nabigu soo islaamay salى اllahu عalayh wasalam abu cuثman can cabdillahi bni mascuudin qaala wuxuu yihi cabdullahi bni mascuud man ishtaraa shaata qofkii iibsadan neef ari ah shaatadaasoo muxafalatan ee la gaaxiyey oo faraddaha iska celiya shaatadii falyarudda macahaa saacan min tamrin saasay riwaayaadka u badan yihiin timirtaas wa naha nebiyu nabiguna wuxuu reebay sala allahu alayh wasalam an tulaqaa in laga hor tago albuyuuc asxaabu albuyuuc waalmuraadu bilbuyuuc hiya almabiicaat an tulaqaa in lala kulmo laga hor tago albuyuuc asxaabu almabiicaadaa loola jeedo dadka mabiicaadka wada in laga hor tago bimacnaa qabla an yacrifuu alascaar wa qabla an yadkhuluu fi اlaswaaq intaysan suuqii soo gelin inta maaragta sicirkii aysan ogaanin in laga hor tago bannaanka magaalada looga hor tago oo loo sheekeeyo waa xaaraan nabigu waa nahiyey salى اllahu alayh wasalam xaaraan laakiin beeci ma ansaxaa mise ma ansaxay beeci waa saxiix beeci waa saxiix laakiin nahyigaa ku soo arooro waa nahyi khaarij can daati اlmabiic waa nahyi ka baxsan daatada mabiicda marka beeci waa ansaxa laakiin xaaraan wey leanna qofkan magaaladii soo galay sicirkii ma yaqaano suuqu wuxuu joogo ma ma oga dabeecada mabiicdan ma oga wax suuqu yahay xaaladiisu lama socdo waad ka faa'iidaysatay marka cilmi la'aantiiso waad ka hor tagtay markaas shaygu intaasuu joogaha iga sii waa kaa siiyey waa kaa siiyey qofku marka wuxuu khiyaar leeyahay hadduu suuqii sicirka soo ogaado una ogaado in lagu khayaanay khiyaaruu yeelana marka قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحي رسولك قال لا تلقوا الركبان الحديث هذا سومر نكم معنية أن تلقى البيوع دي وكلو لا تلقوا الركبان سفريدها كهر تجننا dadka safarayda ah badeecada suuqa keensanaya intaysan sicirkii ogaanin ha ka horteginina walaa yabiicu bacdukum calaa bayci bacdin yuusan ka dulgadin walaa tanaajashuu heesfalliisnina walaa yabiicu xaadirun libaadi walaa tusaru lghanam waman ibtaacahaa fahuwa bikhayri nadarayn bacda an yaxlubahaa in radiyahaa amsakahaa waa haysta hadduu raalli ku noqdo wa in sakhidahaa hadduu u caroodana raddahaa mabiicdii wuxuu soo iibsado shaatadii ah shaatadii waa celinaa wa saacan maca saacin min tamri qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala baabun in shaaa radda almusaraata wa fii xalbatihaa saacun min tamrin macno aan xadiiskii ka dhex ogaanay oo sheekhu tarjamo ka dhigtay wuxuuna ula jeedaa sheekhu raximah allahu tacaala riwaayaadka xadiiska wuxuu ula jeedaa alfaadda in la ysku khilaafay alfaadda xadiiska iyo shuyuukh kale inuu u leeyahay shuyuukhdii uu ka wariyey mooye shuyuukh kale inay jiraanna wuu rabaa sheekhu inuu noo sheego raximah allahu tacaala qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala baabun haadaa midkani baabun baab in shaaa hadduu doono mushtarigu radda waa iska celin karaa almusaraata neefkii la soo gaaxiyey waa iska celin karaa wa fii xalbatihaa musaraadkaas wixii laga listay dhexdiisana saacuna ahaaday suus suuskaasoo min tamrin ee timir ah qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacala xadaثana moxamed bnu cumar huwa moxamed bnu cumar ibnu jabalat araazi qaala xadaثana almakiyu huwa makiyu bnu ibraahim albalkhi qaala akhbarana ibnu jurayj cabdilmalik bnu cabdilcaziiz ibnu jurayj almaki قال أخبرني زياد هو زياد بن سعد بن عبد الرحمن الخراساني أن ثابتا ثابت بن عياض بن أحنف ثابت بن عياض بن أحنف مولى عبد الرحمن بن زيد موله سيها أي أخبره زياد كأشيغي أنه إسقو عبد الرحمن كو سمع إنه مقلي ما يا ثابت كله أنه ثابت كو أنه ثابت كو سمع إنه مقلي أبا هريرة يقول حال إليه أبو هريرة قال رسول الله يحوري صلى الله عليه وسلم من اشترى غنما مسراتا قفكي سو إبسد أري لو سو قاحيي فاحتلبها لسته غنم تاس فإن رضيها أمسكها هدو رالي كن نغضو وهي سنة أريقي وإن سخدها هدو عرودنا ففي حلبتها وحي لغا لستي بمعنى محلوبة لولجيدا وحي لغا لستي غنم تاس وحا أهادي ساع من تمر قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب بيع العبد هذا متكن باب حكم بيع العبد الزاني أدونك الزاني آه بيعيسي بيع حكم كيسي أي أباب يهد إمام البخاري رحمه الله تعالى باب كم وحو ربا إنه أقهد له أدونك هدي عيب لغو أقاده وأكبر العيوب زندة عيوب لغو إدلاع أدونك عيب تأقوين وزندي haddii zinadaa mushtarigu uu ka ogaado addoonku inuu zaani yahay beecii xukunkiisu see noqona ma ansaxa beeci ma celin karaa beecii horta waa saxiix laakiin wuxuu mushtarigu khiyaar u leeyahay inuu iska celiyo leanna waa ceeb midda ugu xun ceeb qof bini aadam ah lagu qaadan lahaa yacni mabiic lagu iibsan lahaa midda ugu xun qaala alimaamu albukhaariyu raximahu allahu tacaala wa qaala shurayx wuxuu yidhi shurayx bnu alxaaris shurayxu alqaadi makasa fi lqadaa sitiina sana qadaha lixdan sanuu ku nagaada la yidhi shurayx in shaaa radda min azinaa wy in shaaa hadduu doono mushtarigu radda bimacnaa radda alcabda addoonka waa celina min azinaa liajli zina zina darteed u celina qaala alimaamu albukhaariyu raximah llahu tacala xadaثana cabdullahi bnu yuusuf watinisi qaala xadaثana alleyth waleyth bnu sacdin almisriy qaala xadaثanii saciid almaqburi saciid bnu kaysan سعيد بن كيسان المقبري عن أبيه كيسان كوري عن أبي هريرة أنه سمعه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وحيري إذا زنت الأمة أدونت هدي زنيسته فتبين زناها أدونت الزنه دينا وعداده فليجلدها فاعلك وحلو علينا سيدك فليجلد سيدك هجادلو هكر باشو ها أدونتي هكر باشو وكر باشا كله فتو حد الزنا حدك الزنا أستقو قعنتيسة هؤلاء فيو ومسألة علماء فقهاء أيود حديثك أيود للشدين يعني وحا لباشرة يا أدونتا يعني حدك إنه كفليو سيدك لباشرة وشرط معها إمامك إنه معنى كفليو حدك إمامك إنه كفليو شرط معها سيدك قعنتيسة وقفلين كلا حدك قعنتيسة محايا الحديث كظاهر كيسا سلا كويمدو إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها أساق عنت أوفنايو سيد لأنه يقيم الحد عليها حتى أساك أوغيو فليجلدها هجهد له ولا يصرب يوسن عن بارين وسن ايدين يوسن ايدين محلو لجدا بعد الجلد لا شرعي وحو ugu talagalay oo xuduudii markuu ku dhufto ka oofiyo kabacdi zaaniyadaad hatay waxaasa tahay faajirana tahay dulliya kugu dhacay ceebtaas dambe caydaasi waa xaaraan wixii sharcigu ku fasaxay waad ka oofisay ceebta kale dadkaasay kala mid tahay waxaa weeye ma ceebayn kartid ma caayi kartid walaa yusarib yuusan eedaynin oo yuusan cambaarayn markaa kabacdi markuu xadkii ku dhuftay uma in zanad mar labaad hadday sinaysato falyajlidhaa walaa yusarib haddana uma in zanad athaalita almara athaalitha mar saddexaad hadday sinaysato falyabichaa heeska gado yiri nabigu sala allahu alayh wasalam xadiiskaasaa markaa loo deliishaday in beecu ansaxayo baycu zaani baycu alcabdi azaani addoonka zaanigaa beeciisa inuu ansaxayo ilaa addoontaa markii saddexaad sinaysatay uu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam marka saddexaad ha la yska gado haysasho male wey haysasho ma lahane falyabicha ha iska gado yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam walow bixablin min shacrin haba ku gado walow bixablin xarig ba allah ka dhigay ha ku gato xariggaasoo min shacrin tin xaggeeda ka ahaada waa adcafu alxibaal xarkaha midka ugu daciifsan wey xarig tin ah أضعف الحبال وي يعني إهانة يكون عليه قف الله يستمعها لأن المعاصي تهين صاحبها معاصي وحي إهانة صاحبك الدنيا آخرة بقى. شرفتي كقادة لك شرف ملو دونت حرق حنو تن لقسمي وأضعف الحبال يكوي بيو قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل وإسماعيل بن أبي ويس قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله هو المسعودي عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن أدونتا النبي قال ويدي صلى الله عليه وسلم إذا زنت هدي زنيست ولم تحصن أي سنة سو قرسن محصنا ما أهو قرس وما مرن قرس وما مرن وأنا زنيستي قال وحول النبي صلى الله عليه وسلم إن زنت هدي زنيستي فجلدها جادل ثم إن زنت فجلدها ثم إن زنت فبيعوها إسكاكدا ولو بضفير حرق للصوهي xarig la soo hay ba allah ka dhigo oo tin ah tin la soo hay way waa xarig tin ahoo la soo hay ba allah ka dhigo qaala bnu shihaabin wuxuu yidhi laa adrii anigu ma ogi bacda athaalithati aw araabica bimacnaa albaycu beecu bacda almarati athaalitha miya ma marka saddexaad ka bacdiyaa la gadaa ow bacda almarati araabica mase marka afaraad ka bacdiyaa la gadaa ma aqaano yidhi ma ogi laakiin waxaan soo marnay abu saciid aabbihiis oo asagu jasmiyey ana albayca في المرة الثالثة سمرنا رواية حدثني سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة أنه سمعه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فليبيعها بدون شك رواية مركز سعيد المقبري أبيه أبو هريرة وكقاله بدون شك أيان سمرنا والله سبحانه وتعالى